الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxa uli wayundabu waxaa la suneeyey an yaktuba inuu khudbad akriyo cinda alkhidbati marka uu weydiisiga wado wa cinda alcaqd iyo marka meherintaba wayaquula dabeetana u ihahda usawijuka waxaan kugu gurinaya calaa maa amara allahu tacaala bih wixii ilaahay uu faray min imsaakin bimacruuf oo si wanaagsan oo loo haysta aw tasriixin biixsaan ama si wanaagsan oo loo sii daayey ah sidaasu odhanaya oo khudbadu meelaha ay sunnaha tahay dhowr jeer bay sheegaane ayuu laba ka mida sheegay marka u horeeya dee la isweydiisanayo inantii in khudba la akriyo khudbadani waa kalaam muftatax bilxamd muktatan biducaa marka wanaagsanina waxa weeye in dee khudbat lxaaja la akriyo alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ilaa akhiriha oo saddexdii aayadood ee aayaatu taqwaana ay ku jiraan markaa dee waktigan odayaashu ay gabaatiga iyo waxaa la ordaan iyo qabyaalad iyo macnaha inagu reer hebel haddaynu n waktigan aynu xididayna ayo looxoodaa kale horta ha u dambeeyaan in khudbadan ay horeysiiyaan haddii ay de garanayaan khudbadaasi waa cinda alkhidba waa bikasri lkhaa marka waxa weeyaan iltimaasu lkhaatib azawaaj min jihati lmaktuuba markuu iyada ka doonayo markuu awliyadeeda dadka xigtadeeda uu leeyahay isiiya intaba cinda alcaqdina waa marka meherinta oo dee ka caaqidkaaba akriyaya khudbadii ama cid kaleba dee waa akriyi karta marka dabeetana khudbadaasi ay dhammaato kadib ayuu intaan akriyaya hadii laga dambaysiyana laa ba-s inuu zawaajkani dee mid shareecadda waafaqsan yahay isagoo muujinaya waxa uu leeyahay waxa aan marka uu khudbadaa dhameeyo usawijuka calaa maa amara allahu tacaala bih min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaan saasuu leeyahy markaasuu dabeetana kan kalena odhanaya qabiltu nikaaxaha bi hada almahri almadkuur waan anaguna aqbalay guurkaas meherkaasaan ku aqbalay aada soo sheegtay weli yahow isaga e aada dee iga codsatay inaan ku aqbalo walow khaaba alwaliyu cinda aliijaab iijaabka agtiisa markii dee uu hadalkan qadimayay ee uu guurinayay ayuu kii mas-uulka ahaa khudbadii akriyay saa aynu soo sheegnay faqaala zawj zawjkii baa waxau ihi alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah qabilt saxa saasuu yihi marka macnaha kolkuu ninkani akriyay khudbadii sidoo kale iijaabkiina uu qadimay ayaa kii zawjka ahaana halkuu qabiltu nikaaxaha ka odhan lahaa ayaa waxa uu qadimay khudbad ayuu kala dhex geliyay bayna alijaabi waalqabuul laakiin khudbaddu khudbad iska gaaban wey marka hore shuruudiibaa dee waxaa ka mid a inaan kalaam faasilihi kala dhex gelin hadalka ninka meherinaya iyo ka aqbalaya wax faasil inaanu kala dhex gelinoo markuu kari waaye waa inaan qaar kaloo murmo oo caynkan dhehaya sidan u ujeedaaye waar ka da-aya sheekha maqaliy waxaasoo murani waa inay iska hadhaan laakiin waa in la isu daaya ha xidhiidsanaadeen kalaam limaslaxati alcaqdi caqdiga maslaxadiisa ah oo iska koobani haddii uu kala dhex galay ijaabka iyo qabuulka waaba sida khudbada yara koobane waxba iyadu dhimi maysa buu leeyahy wazawjkii baa yidhi alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah qabiltu sax waa waa faasil gaabantani iyadu waxba dhib male laakinahu bu uhi laa yundabu lama sunaynin waqiila yundabu lama sunaynin oo dee khudbadu ama waa inay horeyso ama waa inay dambayso laakin ijaabka iyo qabuulka inay kala dhex gasho maaha maqaasidii buu halkan ka sheega waxa uhi weli nikaaxi arkaanu nikaaxi arkaan buu leeyahay alwal waa siqa oo uhoreysa waa ereyadii la odhanayay asariixatu ee caddayn war cad weeye oo laka heshiis cad oo la kala qoranayo oo lagu dhawaaqayo wey walow bilcajamiyati cajami baa lagu waxeeya waxaan carabi ahayn cajamigoo liman usugnaaday yuxsinu lcarabiya carabida cid wanaajinaysa ay ku dhawaaqday laa bilkinaaya laakin eraye maldahan maya siiqadu dee waa erayadan meherinta ee ninkan isaga ah ee hore uu ku dhawaaqay uu leeyahay uzawiju kan dambena uu leeyahay qabiltu nikaaxaha ereyadaas weye siiqadii sidii baaci oo kale weeyaan marka wuxuuna ay iskaga ansaxaysa carabi wakayr alcarabiya iyadana way ku ansixi karaysa dee af soomaali lafdu ninkaaxi wataswiijun baa la fasiraya kolkaa waxay noqon doontaa waan guursaday iyo waan guuriyey iyo waxaasun baa la odhanaya hebelaa hebelba meherkeedu intaa iyo shuhuuddiina kuwan yihiin baa dee ku guuriya haddana mas-uulkeedii ah isaguna waxa uu leeyahy dee waan guursaday aw qabiltu nikaaxaha labadaa mid unbu isticmaalaya marka hadduu doono carabigaba dee ha wanaajiyo waan aqbalay guurkeedaba dee ha yidhaah falaa yasixu haddaba ma ansaxayo siiqada shuruuddeedii buu ka hadlayaa ilaa biiijaabin munajas iijaab munajasa buu ku ansaxaya iijaab iyo qabuul macnaha dee waa ka dhinaca kasoo fulaya qofka wax meherinaya ayaa iijaab la idhaahdaa munajasna waxaa looga jeedaa waa inaanu mucallaq ahayn markuu hebel yimaado iyo markay bilheblaayo soo gasho iyo ayaan kuu meheriyey waa inaanu odhanin laakin waanu idhaha heblaayo hebel haddaan kuu meheriyey wa huwa haddaba kan munajaskee la sheegayo zawajtuka aw ankaxtuka faqad labadaa erey un weeye فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها ulahay markaa lafd taswiij waxaa kaloo dee nabiga kasoo aroortay ninkii fargalka xadiidkaa uu lahaa amaad la kaalay ee waxba soo waayay markii dambe u dee yihi qur-aanka intaasaan aqaanaa wuxu uhi zawajuka bima macaka min alqur'aan waxaan kugu guurinaya qur-aanka intaad taqaano marka ereyadanaa soo arooro sunna ah waxaan leeyahay macnaha dee weliba madhabkan ay leeyihiin kuwa kusoo arooray daliilkun baa lagu gaabsan karaa wa qabuulin cala alfawr aqbalid iyaduna deg dega oo aanu qofkii meeraysanine sukuub tawiilah iyo kalaam ajnabiy waa inaanu dhex gelin waa in meesha qofkan dee wax loo guurinayaana toos u aqbalo ama wakiilkiisi wa huwa tazawajtu aw nakaxtu aw qabiltu nikaaxaha aw taswiijaha ereyadaasu isticmaalaya adigu labadaa erey alinkaax wa taswiij iyo wixii laga dhambasho waan guursaday buu leeyahay ama guurkeedaan aqbalay falaw ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa qabiltu lam yancaqid dee ma guntamayo sababtuna waxa ay tahay buu leeyahay dee qabuulkan waxa la aqbalaa wuu badan yahay wax lagu hibeeyaad aqbali kartaa beec baa la aqbali karaa waxaa la aqbali karaa ijaaro dee cuquudii oo dhan qabuulku uu ka dhexeeya idan inuu nikaax yahay wax cayima waa inuu jiraayo nikaaxahaa iyo taswiijaha waa muhiim kuwaa dee nusuusta kusoo arooray waxa uu hi walow qaala hadduu idhaha zawijnii ii guuri faqaala uu idhaahdo zawajtuka waan kuu guuriya saxa u ansaxaya ari guuri buu ihi inantiinii markaasuu ihi waa kuu guuriye way iska ansaxaysa halkaa wuxuu kugu muujinayaa qabuulka iyo ijaabka kii doonaa horeyn kara oo ninkan wax guurinayaa horreysiin kara kan kale isagu dee wax guursanayaana wuu horreysiin karaa labadaba oo ilaa afar suuraa laga soo saari karaa qabuul maca aliijaab oo qabuulkiina uu horeeyo iijaabkuna uu dambeeyo iyo iijaab maca qabuul intuu iijaabkii la horreysiiye inuu qabuulki dambeeyo istiijaab maca aliijaab oo inuu idhaahdo sida tan oo kale ii guuriyo guurka uu ka doono iijaabkii uu ka raadiyo dabeetana uu isaguna uqadimo iyo istiqbaal maca alqabuul inuu idhaahdo inantayadii baan kuu guurinayaa maad guursanaysaa dabeetana waxa uhi haa waa guursanaya waayo aqbal buu i waa kuu guurinaya inantaya guurkeeda aqbal markaasuu ihi qabiltu nikaaxaha waa istiqbaal qabuul buu ka raadiyay kii zawjka ahaa markaasuu dabeetana isna aqbalay afarta suuraba waa iska suuroobaysa waan ku raaciyey iyo dee waan ku siiyey iyo waxyaabahaas markaa inaanay noqonaynin meherin ayaa dee halkaa ka muuqanaysa kor haddii labadan erey un la tarjumayo ee alinkaax waataswiij siintiina dee waa baab gaara oo dee in loo a- laga ajiibo laga yeelay guurkeeda bay muujinaysa laakin dee meelin maaha athaani ka labaad ee kamida arkaanta ashuhuudu waa markhaatiyaal falaa yasixu ma ansaxayo ilaa bixadrati shaahidayni dakarayni xurayni samicayni basiirayni caarifayni bilisaani lmutacaaqidayni muslimayni cadlayni waxaasoo dhan waa inay yihiin labada markhaati laba markhaati oo dee goobjooga ilan heshiis la gala kii ugu adkaa weey oo dee qoys baa la binaynaya awlaad baa kasoo baxaysa xalaala isqabsi iyo ummada isku seega looma baahno waa marxalad waa meel xasaasiya waana kii nebigu laha calayhi salaatu wasalaam dumarka iyaga xaqooda iska ilaaliya kelmadii ilaahay baa ku xalaashadeen marka kelmadan cid ka markhaati noqoto haddii hadhowto laysku qabsado waa in la helaa markhaati oo dhamina xarkageel ma wada xidhaan baa la yidhi waa inay shuhuud hagaagsan yihiin oo miyir qaba markaasay dee intana shuruudaa yeelanayaan waashhiduu daway cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilah dalikum yucadu bihi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir waashhiduu dhaway cadlin minkum ilahay baaba dee cadaaladaa sheegay markii dalaaqa iyo marka rajciyada labadaba kolkan kalena waa min baabi awla labadaa markhaati waa inay lab yihiin oo cuquudaan dumarku geli karin weeyaan xor waa inay yihiin wax waa inay maqlayaan basarna waa inay leeyihin oo indhoole dee hadhow haddii la isqabsado tii la meheriyey matanay ahayd maya dee ma garanayo ilaan isagu hadal unbuu maqlayay hadalkiina u isbedeli karaa labadan dee mutacaaqideynka ah ee wax kala guursanaya ama kan iijaabka sameynaya ka qabuulka sameynaya lisaankooda waa inu garanay hadii ay ingiriisi ku wada hadlaan ama carabi oo wax alla wuxuu dee meesha uu fadhiyaa laakin dee aanu fahmayninba ma ka markhaati kici karo in guurkani dhacay iyo in kale laba qof oo muslimiina waa inay yihiin muslim oo dhan ma si ahaye cadaalad waa inay leeyihin alcadaala markaa dee qofkii caadilka ahna waa qof dunuubtii waaweynaana ka dheeraaday saqaairtiina aan laasimeynin hadalkiisa aan been lagu aqoonin waa kaa wey walow mastuura iyo alcadaala cadaaladoodu dee haba ahaata mid iska asturan falaa yushtaratu cadaalatuhumaa albaطina wahiya alatii tuhbitu tahbutu cinda alqaadi bitazkiya fi lmidaar calaa an laa nacrifa lahuma mufasiqan labadan markhaati laba nin oo dee iska saaxibu salaadahum waa inay yihiin ee aynaan ku ogeyn wax fisqiga caan ku yihiin taskiye qaadi iyaanay sidaninba oo qaadi agtiisa laga taskiyeeyay oo markhaatiyaal sii taskiye ay jiraan qoraal noocaasa looma baah laakiin dad dee islaam ahoo tukadan weynay athaalitu rukniga saddexaad alwalay weligii wey oo markaa dee qofkii inanta ka mas-uulka ahaaya falaa yasixu ma ansaxayo nikaaxi ilaa biwaliyin iyada oo la helo mas-uulkii inanta mooyaane kaasoo dakarin lab mukalafin oo aan ciyaal waalan ahayn ciyaal iyo mid waalantoon aan ahayn xurin waa inuu yahay aan mid aana doon ahayn muslimin cadlin taamin nadar nadarkiisuna uu dhamaystiran yahay mid macnaha foorara ama nacasa waa inaanu ahayn dee qof iska baraarugsan waa inuu yahay oo dee ruuxii dumarka ahayd weligan islaamku waxa ugu shardiyayaa meelo fara badan waxa laga yaabaa dee in waa aragnimadeeduna yar tahay iyada cishqi iyo raqbadna ay iska hayaan sidaa darteed dee kala shaandaynta ragga iyo iska hubintooda iyo ay kuba adkaato dabeedna ay dee mid kasta oo waraabaa iskaba raaci karto oo goordhowto inta u inta yaray sidataba ka tiirto dabeetana dib usoo eriye iyada iyo ka ay dhashayba marka haddaba qofkan weligaah de waa qof mas-uulaho inantii bal inuu hayn karo ninkan iyo in kale ama kuf uu u yahay iyo in kale dee qof kala hubinaya wey oo dee isagu sideeda un dee aan xishoonayn oo afka marada saarayne baxsi samaynaya ilaa waxau rabaa qofkii intaa uu soo korinayay mustaqbalkeeda ciddii qaadi karay ayuu rabaa diin ahaan iyo adduunye ahaan intaba markaa muhiimadiisa ayuu leeyahay weligana dee culimada muslimiintu in yacnaa muctabar uu yahay masalo shibhal mutafaqa weeyaan abuu xaniifa ayaa xoogaa ka yaro hadla oo dee isagana adiladii buu jiirayaa bay yidhaahdaan oo qiyaaskiisa uu uga qiyaasanaya u leeyahay beeca ayaa looga qiyaasanaya siday ruuxa dumar ahi dee wax u iibsatunbay waxna ciday doontana uguursan kartaa waa qiyaas macanaso way radiyeen marka aimadu haddaba isaga laftiisii weligii shuruud buu leeyahy shuruuddii faraha badnayd aynu sheegaynay buu qaar kamida ka tilmaamaya waa inuu lab yahay oo dee ruux dumarihi iyadana waa la guuriyaa dee iyaduna cid kale ma guurin karto nafteedana ma guuriso cid kalena ma guuriso isagaa ixtiraafka ku wada sheegaya shuruudaha waa weliyin dakarin mukalafin oo macnaa baaliqa caaqila xurin muslimin cadlin taamin nadar toddobadaas shardi buu xidhay ixtiraaskii ku baxayay shuruudda waa kan dadku ka ilaalinaya macnaha falaa wilaayata mas-uuliyadi uma sugnaanin limra'atin ruux dumara macnaheedu waxa weeyaan iyadu cid ma guurin karto iyana isma guurin karto sidaa darteed haddii dee iyada la guursanayana waa in dee cid mas-uula loo dayaa iyaduna dumar ay isxigaan ama kuwa ay dhashay ma guuriso ruuxa dumarka oo qofku dee hadduu sodohdii un kala xaalo warkeeda u idhaa inantaadii baan heblaayo doonayaa inaad ii guuriso dee iyada sideeda kale ha u raaligeliyo waa islaantii la agaasimaysa hawshee laakiin ha raadiya raggiina iyo dadkii mas-uuliyiinta ahaana wa majnuunin mid waalanna isagana iska dhig wasabiyin wa majnuunin oo mukalaf bay ku baxayaan ilmihii yaraa iyo qofkii waalaa dee caqligoodii ayaan dhamaystirayn wa raqiiq addoonkiina maha wa kaafir gaalkiina isagana dee tu muslimada ma guurin karo wa faasiqin wa safiih faasiqina kol haddii arrinkii ilaahay lagu aamini waayey oo ilaahay arrimihiisii uu ka soo bixi waayey oo sidaa uu faasiq ku noqday arrinka inantaasina waa ka daran yahay ama adduun buu siisanayaa ama jar buu ka tuurayaa sidaa darteed isagana maya dee fisqigina waxyaaba badan buu noqon karaa in macsiyadii lagu yaqaano in markaa cibaado la-aantii lagu yaqaano iltizaam inaanu lahayn markaa kayri sulطaan fain kaana lwaliyu faasiqan intaqalat ilwilaayatu lisulطaani walow faasiqan wain taaba lwaliyu zawaja fi lxaali bu laakin haddii dee waxaa la yihi asulطaan waliyu man laa waliyu man laa waliya lah qofkaan weli lahayn ayuu mas-uulka ummaddu weli u yahay isaga laftiisa de haddii uu faasiq noqdo waxyaaba loo saamaxaya ayaa jira marka yuktafaru bidawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa marka hore mas-uuliyadda loo dhiibayo ee uu rashaxan yahay hadduu faasiqiya la qaadan maayo laakiin kolkan dambe hadduu xadhigga yaro goosto dee rididiisa iyabaa yaro adkaanaysa sidaa darteed fisqigiisa muddaa lagu sii wado intaanu mid aafaysan noqon halkaa hore dabeetana waxau hoosta ku dhigayaa dee weligii haddii uu markii hore faasiq ahaa oo ilaahay uu toobadkeeno waxba odhan mayna khiyaamad ujeedaaye waxa ah ee hadduu toobad keeno maalmahaas dee wuuna la iska aqbali doonaa safiihu waa kii isaguna liitay xujira caleyh dee laga joojiyey tasarufka ee la yidhi xoolahaagaba kuma shaqayn karayso inantan arrinkeedana geli maayo wa mukhtali nabar iyo mid baraarugsanaantiisii ay yaraatay sababtay la yaraatayna biharamin gabow iyo wakhabalin doqoniino weelahaas wey oo qofku dee haddii uu gaboobo waa iska macruuf mararka qaarkood in la yidhaha hebel ma dhamahaad oo dee sida mafaasishiisan kale iyo jidhkiisa u dabcayo uma maskaxdiina dee ay u dabcaysaa waa qeyb jidhkii kamid a iyadiina markaa haddii uu nooca saasiqi soo galo de waa ma baraarugsano qofkaas khabalkuna dee dad ilaahay isaga abuuray docfi xagga maskaxdaaba iska badan walaa yaduru lcamaa indhala-aantii waxba ma dhibto oo kii aan indhaha qabini inantiisii waa guuran guurin karaya ama ciddii uu mas-uulka ka ahaa wayalil kaafiru kii gaalka ahaa mas-uul buu noqonaya muwaliyatahu lkaafira tii ay xigtada isu ahaayeene gaalad ahay mar hadday dee isku diinu yihiin wuu guurin karaa walaa yaliha almuslim tii kaafirada ahayd qofkii muslimka ahaa mas-uul kama noqonayo macnaha hadday isxigaan tan kaafirada ah ee gaalad ah inankooda ay walaalayayna muslimkii guurin maayo ila sayidu fii amati addoontiisii kaafiradahayd sayidku waa guurin karaya wasulطaanu ninkii ummadda mas-uulka u ahaana waa guurin karaya fii nisaai ahli dimma dadka ummadda dhex jooga ee gaalada ah ee cashuurta laga qaada baaniyaalada la yidhaahdo kuwaasi gaalaba ha ahaadeen laakiin mas-uulkan ummadda muslimiinta ah ayuunbaa iyagana guurin karaya fayusawijuhaa kaafiradii waa guurin karaya asayidu walow faasiqan ba ha ahdo sayidku markaa suldaankii iyo sayidkii awood dheeraada ayay iyagu yeesheen sidaa darteed waa loo saamaxay iyaga wain kaanat haddii ay u ahaato limra'atin addoontan macnaha ruux dumarabaaba leh ile mararka qaarkood bay sayida ayaa jiri karta oo siduu ninku u leeyahay wax dee ruuxa dumarina way yeelan kartaa marka iyadii baaba addoon leh marka addoontii baa la doonay in la guuriyo zawajaha addoontan waxaa guurinaya man yuzawiju sayida sayidada laftigeeda ciddii guurinayso dee xigtadeeda laakin biidni sayidati buu ku guurinaya dana ruuxa dumar ee adoon addoon bay leedahay addoontii baa la doonay in la guuriyo marka iyada yaa guurin jiray baa la isweydiinaya tan sayidada ah yaa mas-uulo ah ee aabaheed baa jooga aabaheedaasa addoontana guurinaya laakiin waa inay iyaduna fasaxdaa tan addoonta lihi fasax xaggeeda laga helaa ila iyadii baa maalika ayay tahay oo way iska leedahay sidaa darteed marka fasaxii laga helo ayaa waalidkeedii uu guurin karaa addoontan fa in kaanat haddii ay noqoto asayidatu tii tan addoonta aba iska lahayd hayra rashiidatin midaan hagaagsanayn oon toosnayn tasarufkeedu aan wanaagsanayn zawajahaa waxaa guurinaya abu sayidati aw jadduha waalidkeedii baa markaa guurinaya ama aabaheed ama awowgeed wa ama alxuratu haddaba damba aada usii jirtee taa hore waaba yar tahay ama ma jirtabe wa ama alxura sii xorta ahayd fa yusawijuhaa waxaa guurinaya dadkii awliyadahaa buu ugalay macnaha awliye markaaynu leenahay dee kuwii karaamaadka lahaa imika halkan loogama jeede waxa weye dadkii mas-uuliyiinta ahaa wey ee iyada xigtadeeda ahaa fa yusawijuhaa waxaa guurinaya casabaatuha dadkii xigtadeeda ahaabaa guurinaya wa awlaahum waxaana ugu soo horeeya alabu aabihii baa ugu horeynaya hadii la waayo aabuhu dhintayna ama aanu joogina uma aljad awowgii hadii la waayo waa tartiib maca taraakhi iyagoo saasay ukala horeynaya uma alakh inanta walaalkeed baa ku xigaya uma bnu waxaa kusii xigaya akha inankiisi uma alcam adeerkii baa kusii xigaya uma bnu in adeerkii uma almuctiq kii iyada xoreeyey de haddii qof la xoreeyay uma casabatuhu uma muctiqu lmuctiq muctiqankiisoo xoreeyay uma casabatu waa tii dhaxalka inagu soo marta uma alxaakim waxaa markaana maxkamadda wey qaadiga maxkamadda jaranjarada saasay usoconaysa iyada qulligeeda waa masala khilaafiya dadkii dawil arxaamta ahaa amaba dee dadkii ahlulfaradka ahaa ee aynan kusoo maraynay baabulmiiraas ma ka qayb geli karaan guurinta idhanta aimo badani haabay leeyihin oo qof kasta oo ixaashkeeda ama wixii nuqsaanhe ku dhacaya idhanta ka xumaanaya wuu noqon karaa bay leeyihiin xigto sida abtiga iyo kuwayaalahaas oo kale haddii dee masel ay la joogto oo iyadii uu hayo oo mas-uulu ka yahay jumhuur badan baa laakin dee inay casabadan u yihiin ayay markaa raacayaan oo sida dee madhabkan oo kale saasaanay ukala horeynayaan oo loo eegaya walaa yuzawiju ma guuriyo axadun minhum dadkan lasoo tiriye mas-uuliyiinta ah mid kamid ihi guurin kari maayo wa hunaaka iyadoo halkaa uu joogo man huwa aqrabu minhu mid dee uga dhawey oo maala haddii dee aabihii uu joogo awowgii soo geli maayo haddii aabihii uu joogo inankii ay walaalaha ahaayeen inanta dee iman maayo iyo adeerkii iyo oo marar badan bay iska dhacdaa in dee soomaalidu ay waa kuwa yidhaahdo idin siinay ee baabuljamaca uun ku hadla marka bal sidiisaa kale siintaa ayay aafayeen haysaga ahaadeen laakiin baabulcaqd marka ay marayso meherinta kolkaa dee ha looga hadho waalidka iyo qofka dee xigtada ah ee mas-uulka ah kolkaa ha loo daayo laakiin idin siinaydii un haddii ay iska sii socoto dee kaa gacanta taagay ee reerka xaggiisa ka socda un baabada isu diyaarin kara haddii aan laga qaban mararka qaarkoodna waabay dhacdaa isagoo aan mas-uuliyadii lahayn oo meesha ay wada fadhiyaan in kuwii kale ay aamusaan oo dabeeta isagun uu hadlo waa in dee laga qaado afti ilan islaam waxa uu diidayaa in laiska hor yimaado sidaa daraaddeed waxaa lagu wada socdaa wixii baatinkaa ma ogin markaa waa in hadal lagu wada socdaayo dee caddeeyaa inuu isaga wakiishay oo kale midi ka dhow isagu jooga maya fain istawa haddii ay sinmaan haddaba isnaani laba fi darajati xagga darajaday ku sinmeen aw axaduhumaa ama midkood wa axaduhumaa dheh man yudlii biabaweyn walaakharu biabin darajay ku siman yihiinoo waa walaalo laakiin midkood baa labada aaba kusoo dhawaada maxaa lagu tilmaami karaa shaqiiq ka kalena walaakharu biabin dee ka kalena waa akhli aba inanta walaalkeedo aabbiyo hooyaba kala walaalabaa jooga iyo mid xagga aabbo kala walaala falawa falawaliyu dee ka mas-uulkeeda noqonaya man yudlib biabaweyn kan markaa shaqiiqa wey fain istawaya haddii ay sinmaan oo dee labadiiba shaqiiq weeye oo xagga abiyo xagga hooye kala walaalayiin inantaas fal awlaa ka habboone horeynayaan ama fal awlaa sida fiicani an yuqadama asanuhumaa wa aclamuhumaa wa awracuhumaa ka arrimahan oo dhan la masiirka inanta iyo mustaqbalkeeda iyo qofka kufka u ah iyo aada u eegi karaya ninka weyn cilmigana leh adduunyana aanay jiidan karayn awraca ila haddii adduunyadu ay qofka qaadato nin soori kaa qaaday seefi kaa qaaday baa layihi markaa waa laga yaabaa haddii awracnimadani lunto arrinkiisu inuu dabaka fura noqdo aanu waxba eegi karayn fain zawaja alaakharu kii kale hadduu guuriyo la darajada ahaa intuu degdego saxa dee way iska ansix ile masaa'ilkanuu la dheeraa kuwa sii munaasib ahaa un bay ahaayeen laakiin daraje ahaan labadii laba nin bay ahaayeen oo xaggii aaba iyo xaggii hooyaba kala walaala way sinmeen haddana oo dhinac walba way ka simayiin waa laba nin oo wanaagsan culimo ah baabul nikaax aada u garanaya laakiin way murmeen oo mid waliba wuxuu yihi fursadda anaa ka faa'ideynaya aniga baa ka dhacday wain tashaaxa aqraca aw uqrica dee waa hadday mur isku bakaylaan wey oo saxiix ayuu mid waliba noqday waman yuuqa shuxa nafsi dadkii laga ilaaliyay baanay noqonin be de waxba isu quri waayo marka waa loo qori tuurayaa kay usoo baxdaa qadinmaya wain zawaja hadduu guuriyo hayru man kharajat qofkay usoo baxday qurcatuhu qurcadiisu kii ay usoo baxday mid aan ahayn hadduu guuriyo saxa aydan way iska ansaxaysa waayo way sinaayeen dee ee wuxuuna qurcadani ahayd qabcan linisaac murankaa lagu kala jaraya had iyo jeer dadku marka ay dee la murmi karayo qorigaasaa loo tuuraa daba haddii kii ay usoo baxday mid aan ahayn dababa isqadimo waaba meheriyey waxba la odhan maayo way buraysaa iyo waxaas waa iska saxiix wey isba waa weli wain kharaja alwaliy weligii haddii uu ka baxo can an yakuna waliya inanta mas-uulkeediiba mas-uul ma ah maxaa aafeeyey bishayin buu kaga baxay shaygaasoo min almawaanici almutaqadima waxyaabihii welinimada u diidaya ah bian kaana hayra cadlin aw hayra xorin aw hayra taami nadar caadil baanu ahayn xor baanu ahayn mid baraarugsan oo dee fatina oo soo jeedaanu ahayn mid waxu yar dhimayn wey arrimahaasi haddii ay meesha yimaadaan oo wilaayadii wax ka manciyaya u yimaado intaqalat ilwilaaya wilaayadii waxay usii guuraysaa ilaa man bacdahu min alwliyaa dee kuwa kusii xiga inbay usii guuraysa marka dee tan uu sheegayo dabeetana la eego masala hadduu taarikusalaad noqdo aabihii awoogiina aanu noolayn dee walaalkiibaa guurinaya aabihiina kaanahu maat waaba isagoo dee dhintay oo kale un ayuunbuu ka dhigan yahay odaygii inkasta oo dee soo ligan yuu soo fadhiyo haddana waa kan aan kubkiisa mayso marinina dee kadeedan sidaa daraaddeed waxa ay noqonaysaa marka halkan la eego in ay u guureyso wilaayadii inankiisii oo meesha la jooga dee ceeb intaasaa ugu filankaa hadduu wax kala qaadanayo wamataa dacat ilxura inantii kolka ay doonto ilaa kuf-in cid u beegtoontaa in loo guuriyo ay soo calmatay lazimahu taswiijuha in uu u guuriyaabaa waajiba waxay tihi ninkaasaanu isjecelnahaye ii guuri aab ama walaal de wixii kalea uu usii warwareegaa waxa weeye dhibaato weyn oo ka timaada waa kii dee xadiidku ahaa idaa jaakum man tardawna diinahu wakhuluqa fazawijuuh wailaa takun fitnatu fi lardi wafasaadun kabiir aw cariir markuu idin yimaado qof inanta idinka doonayo oo dee diintiisa iyo akhlaaqdiisaba a ku qanacdaan u guuriya haddaa u guurin weydaan waxaa dhici doona fitno iyo fasaad badan sidaa iman karta dadkiioo isla baxsada ayaa iman kara balaayo bas waxaan markaa dadka ka farxinin iyo dhibaato weyn oo timaado waxaasoo dhami si ay markaa dee meesha uga baxaan xidhiidtinimaduna ay u hagaagto walaashaa iskuma hogtida seediga haysa seegina baa la yidhi waa intuu dee haddii aad diidda de iskuba laba rogaayo oo dee qaadigii unu meheriyaaye sidaa darteed waa in fitankay kamid tahay wixii raqma alamn isagiio halkaa taagan uu socdo daba isagiina cugtadi gasho oo dee goordhow uu halkaa fiitooda ka tuuro kol haddii ay kof doontay kof maxaa kale lala sugaya iyadii waa qof dumuuxaad bay leedahay iyo mustaqbal iyo inay awlaad yeelato marka ciday isku garatay haddii uu jiro markii lala egay uu munaasib u yahay de maxaa kale loo hakinaya marka waa waajib marka in la guuriyo fain cadalahaa ay manacahaa haddii uu inantii diido bayna yaday alxaakim qaadiga hortiisii ayuu meermeeriyey oo meermeerintaas mid la hadal hayo un ma aha laakin amaama almaxkama ayuu yihi guurin maayo aw kaana haa'iban fi masaafati alqatl ama meel durugsan baabu ku maqanyo masaafadaa la sheegay ah aw kaana muxriman ama xajkaabu tegayba zawajaxa alxaakim dhowrkan masalo qaadigaa meherinaya walaa tantaqilu lwilaaya ila alabcad ka kusii xiga uma guuraysa ee qaadigaa kusima noqonaya saddex masalo israaciye oo saddexdaba qaadigu guurinayo midi waxa weeyaan marka uu weligii mucadil noqdo ilaa qisadii macqil ibnu yasaar waad xusuusantaha inan nin baan u guuriyey bu i inantayadii ninaanu dhowr nin baa iga doonay inantayadii markaa nin aanu ilmaadeernahay baan u guuriyey bu markaasuu soo furay intii hore muu soo ceshanine markay cadad baxday ayuu ihi ii guuri oo dee xaggii dambe iska jeclaadeen kolkaasaan dabeedna idhi bu i horaan kugu maamuusay ragna waabaan kaaga godob galoo dee iyagii baan ka duwo adaan ku siiyey intaasaa dhaar iga tay inaanan dib kuu siinin bu de waa tii aayadda markaas ilaahay uu soo dejiyey markaa falaa tacduluhuna laleeyahy falaa tacduluhuna an yankixna aswaajahuna macnaa kuwii berigii hore aswaajta u ahaan jiray markay doonaan inay isku noqdaan ha cadli ha kaga samaynin ha cadilin waa arrin aan la cadilin kaniya dee dhaartiina waan ka kafaaro gutay buui ninkiina inantii dib baan ugu celi oo waa u goori haddaba cadligani cadli muxaqaqa waa in iyo la hubsado masala masalo masaladan markay ka hadlayaan masaafadan oo kale ayaa had iyo jeer kolkaad wadaadada soomaalida weydiisa kuwa shaaficiyadu kama hadlaan oo shuraaxdooda iyo mutawalaadkooda iyo meel ay ku xuseen arki maysa meel ay ku sheegantay daliil daa madhabka laftiisa ay soomaalidu haystaan maraanu ka baxsinay dee shuraaxda irshaadka iyo minhaajka iyo kuwan kale midna ma ku arkaysa sababtuna waxay say usoo qaadi laayihiin dee macruufba kama ahayn lada alculamaa wakadalik lada alcaalam jamiici marka culimada haddii aad weydiiso muslimiintu aad tiraa dee caynkanaa jiro oo inan baa la qabsanaya dabeedna la kaxaysanaya hiya xayawaan bu ku odhaya amba hiima ma waxa ay de maxay tahay miyaa la dhacayo se maba fahmayo waanu ka jawaabi karayn mufti kama noqon karo dee waaqiciiba way ka maqan sidaa daraaddeed marka haddana la weydiiyo dadkan wax ku meheriya waxay ku odhanayaan wuxuunay la mid tahay un halkaa uu yihi aw kaana haa'iban fi masaafati alqatr oo minhaajka cibaaradiisina waxayd walow qaaba waliyu bimasaafati lqasr zawajaha alxaakim aw naaibu aw zawajaha alqaadi aw naaibu hadii masaafadaa uu ku maqan yahay waxaa guurinaya qaadiga ama naaibkiisa aye markaa maqnaanshaha isaga uu maqan yahay un baa la mid noqonaya haddii iyadana la maqnaysiiya baydah waa qiyaas dee runtii aan arag meesha oolin wey qaarkoodna waxay ku odhanayaan mathal ninkan isagaa haddii la weydiiyo wuxuu samaynayaa mucadil buu noqonaya oo ninkan bitabcihi markaad eegto siduu u adag yahay iyo siduu xoolaha u doonaya iyo haddii maanta loo geel fadhiisto adduun intaa la eg dheg buu ku odhanaya dee waaya ha ku idhaadee weydii horta oo cadligani inuu yahay muwaham maaha laakiin waa inuu muxaqaq yahay cadli sugan oo la gaadhay waa in isagii la hortagaayoo la idhaahdaa waa kaa doonaynaa inanti xishood yaroo caantayna intuu soo xambaarta maya laakiin waa inuu hortagaa oo dhaa inantii waa kaa doonaynaa dee isagu markaa ha diido oo xaqiisii ha ku ciyaaro ee inaad tidhaahdo wuu diidi lahaa haddii aan weydiiyo sidaa darteed baan baxsanaya ma taala meesha marka imika waxaa laga yaabaa inay taasi soo yaraatay berigii hore iska badnaan jirtay imika dariiqo kale reerbaadiha gaar ahaan aan ku arkay iyagoo aada u isticmaaleen waxay sameeyeen way fogeeyeen halkaasoo kale ugeynaya marka mid bay usoo dhiibayaan hibo hibo wax la yidhahdaa lasoo doonaya lacag baa soo qaadaya sodonkii oo qudhiisa kusii talagalay mar hadduu inantii waayo sii dooyeysan waa isla waa lala qabsaday moota ayaa loo imanaya waxaa laleeyahay dee inantii aada weyday annaga inagu maqan tahay bal adduunka intaa laeg xoogaabaa dee la odhanaya intii hore ka yar ayaa loo dhiibaya waxaa laleeyahy dee noo hibeeyey idin hibeeyey buu leeyahay ciddaad doonaysaan ka mehersado keedaan idinku sheegaayo isagina halkaasuu ka tuuraya marka taqriiban waa la odhan karaa tii hore dee way ka dhowdahay oo mar haddii awooddii gacantiisa lagu soo celiyey oo aanu odhanin inantii hala soo celiyay ee uu yihi waan hebel baan wakiishay ladii taa ayd mukhaalafo waa ku jirtaa waa iska macruuf oo dee waa tan iyadiiba rahman oo dhinacaasi mukhaalafo way jirtaa laakiin haddana hadduu awoodii bixiyey dee ma odhan karno ma ansaxayso ee dhibaatadu taa hore runtii sii ahayd markaa wixii dee caqdigii iyo reerkii islaamka ahaa ee dhismaya iyo sidii loo sii wadwaday ayaa wuxuu noqday wax lagu ciyaaro oo iska bilaa macno ah oo dhibkeeda leh kolka taas baabkanay kollay dee sii khuseyneysaa sida ugu roonina waxa weeyaan dee weligii hadduu maqan yahayna dee imika caalamka qarya waaxida baa lagu tilmaama markay isgaadhsiintiisa la eego iyo muwaasalaadka hadduu adduunyada dabadeeda joogo dee telefon baad imika ugu dhufanaysa shan daqiiqo gudahood baa lagu helaya aayar buu fagas buu soo gelin karaa waraqatal wakaala oo sheekha meerinaya xataa uu soo wakaasho ayuu samayn karaa marka kol haddii awlaad laga damacsanya iyo reer in la dhiso oo dee xiditinimo ay imanayso oo xigtanimo ay soo kordhayso oo baab dee laysku dhaxlaa uu imanayo soo kordhayo ma aha in dee wixii la fududeeyo waa in muhiimadiisa loo yeelo runtii waxaa kaloo masale ay culimadu isku khilaafsan yihiin haddii weliguu maqan yahay masaafadaa la sheegay masaafatulqasri uu ku maqan yahay inantii maka kuxigaa guurinaya mise qaadigaa guurinaya markaa shawaaficdu waxay qabaan sida halkan ku hosan inuu qaadigu guurinayo aimo kaloo xanaabiladu ay kamid yihiinna waxay leeyihiin meeka kuxiga ayuun baa loo yeedhaya oo isaguna guurinaya labada qowlba waa jiraan laakiin kolleyba dee in cidlo laga wadan weyo taladiid fa in cadalaha ay manacaha haddii uu inantii manciyo bayna yaday alxaakim wuxuu u leeyahay shardigaa ugu xidhaya cadligu waa inuu muxaqaq yahay oo ay ashkateysaayo maxkamadda horteedii la yidhaahdaa hebelow ma adaa diido haadu halkaa ay kaga soo baxdaa ee haa gidaara iyo ha ismootiisa waa inaanay ahayn ninka waxaan inay ka run yihiin uu ka noqon laayahay waa la xaqiijiyaa aw amase kaana haa'iban fii masaafati alqasr ama mas-uulkii inanta ayaa masaafad fog iskaga maqan dee garo oo berigaa hore in qof loo diraa un baahay iminka hadduu masaafatulqasri ku maqan yahay conton mayl oo mid loo diro dee sii socodka iyo soo socodka waa masaafad waxay qaadanaysaa wiig bay qaadanaysaa amaba toban cishay qaadan jirtay berigaa hore markaa tobankii cishona de waxaaba laga yaabaa in cadilaadi timaado inantii kufulahayo in arrinkii u cadilmo sidaa daraaddeed baa la qaadiga markaa meesha jooga ha guuriyo dee haddaba ay iskaba suuroobaysa in dee si dhib yar loola hadlo waa si fiican saas aada iyo aada u wanaagsan cugdad baabada iska jiri karto wuxuu odhan karaa anigoo halkan dhow ayaa inantaydii la iska guursaday buu odhan karaya aw kaana muxriman muxrim hadduu noqdona dee baabulxaj hore aynu ugu soo marnay qofku marka uu xaj ixraaman yahi inaanu waxna guursan karayn waxna guurin karayn zawajaha alxaakim dhowrkan masalada qaadigaa guurinaya lalabcad wayuzawajuha alxaakimu aydan fii suwarin gayri dalik minha an yuxbasa xabsan yamnachu min atazwiij haddii dee jeelka qabta lagu rido oo ay suuroobi weyda in lala xidhiidho dee iyadana qof maqan oo kale ayuu ka dhigan yahay wakadalik dee isagoo maqanba mafquuda walaa tantaqilu lwilaayatu ila alabcad madaahibtaa kale markaa dee isaga ku radeehaya abcadkii uma guuraysa kii ku xigay wain qaaba haddii uu ku maqan yahay ilaa duuni masaafati lqasr masaafatulqasriga meel ka sokaysa oo dhowr iyo todobaatanka kilomitr meel ka yar lam tuzawaj adgu ilaa sideetameeya wey lam tuzawaj lama guurinayo ilaa biidni kaa weligaa in la helaa wey oo u fasaxa guurkaa cidna usoo wakiisha wayajuuzu lilwaliy weligii haddaba waxaa u banaan an yuwakila bitaswiijiha inanta guurinteedii inuu cid u wakaasho oo shareecaddu way ogoshay caqdiga iyo heshiisyada inuu qofku isagu fuliyo xaq u leeyahay inuu cid wakiishana dee waa wax iska banaan markaa taswiijkii dee cid wuu u wakaalan karaa weligii walaa yajuuzu ma banaano an yuwakila inuu wakaasho ilaa man yajuuzu qof ay banaan tahay an yakuuna waliyan qof isaguna weli noqon karu wakaalanaya macnaheedu waa maxay qof isaguba hadduu inantiisa guurinayo awood u leh oo dee aan maanic ku qubin ee isaga laftiisii dee mid taarikusalaada inuu uwakaasho maaha hadii la yidhi isagiiba caadil ha ahaado inuu mid taarikusalaada uwakaasho idhaahda adigu guuri de isaguba inantiisa muu guurin kareen sidaa daraaddeed waa inuu qof caadilo dee hagaagsan oo shuruudihii laga helan yahay wakiilkan laftiisa ilaa wuxuu wakiil kaga yahay kii hawsha fulinayay buu halkiisii fadhiyaa markaa wixiisii waa inuu leeyahay a'imada qaarkood shuraaxda waxay kaga yar doodaan ma iska ansaxaysaa haddii kii lasoo wakiishay inuu isaguna cid sii wakiisho baabul wakaalayn saa kusoo marnay hal yajuuzu an yuwakila alwakiil inuu isagiina dee cid sii wakiisho idhaahdo aniga anigaa walaayadii laysoo saaray bay idhaha markay hadlayaan sidaa darteed aniguna sheekh hebel baan dee usii wakaasho markaa waa kii aynu kusoo maraynay haddii biidni lmuwakil ay tahay oo muwakilku uu hebelkaa u ogol yahay cidduu doona inuu sii wakiisho ama guurin ha ahaado iibin ha ahaato kirayn ha ahaato dee cuquudda mid kastaba iska ansaxaysaa markaa biduuni idni lmuwakil ma ansaxayn ilaa mar bay ansaxayso dee uu kusoo qayday macnaha inuu iska og yahay kan muwakilkahay hawshan wakiilku inaanu fulin karayn hawshii haddii wakiilku uu ku adag ku adag ma uu la dhacdhacayo sidaa daraaddeed dee waa inuu cid sii wakiishaa markaa waxaa kaloo iyadana ay ka hadlaan wakiilkii iyo muwakilkii hadday meeshaba wada fadhiyaan bal ka war oo isagoo halkaasoo raadsanaya un isna u idhaahdo sheekh hebel baan wakiishay labadoodi ina ay meesha wada fadhiyaan haddii caqdigii uu kharibayo anu fulin karayn dee wuu wakiilan karaa sheekh hebelkaa isagaa kolka hadduu laakiin sixi karayo oo ijaabka uu samayn karayo dee khudbada sheekuba ha u akriyay inuu ijaabka sameeyo kana qabuulka sameeyo zawjku ayay noqonaysaa si ay isagaba dee soo ururto oo wasaaidkan badan waasitadan ay uga baxdo weli zawji kii zawjka ahaa waxa u banaan isagana an yuwakila fi lqabuul qabuulkii dee inuu cid uwakaasho man cid buu uwakaalanaya yajuuzu ay banaan tahay an yaqbala nikaaxa linafsi qofka isaguba naftiisa guur u aqbali kara walow cabdan adoonna ha ahaadee kaasuu wakiilanaya oo ciddii isagu maanta guursan kari lahaa qof aan waalayn islaama haddii maanta aada u wakaalato dee isaguba wuu guursan kari lahaa adna wuu ku aqbali karaa oo intood la soo hadashaa baad leedahay hebel baa iga wakiila telefoonkii dee arrimahaana wadaadada qaarkood oo diiday dee waaba la sheegayo oo yidhi waa daasad oo waxba kama asilen raggu ninba heer bay u taagan tahay ninka markaa nin baa yidhi waxba dee waa iska daasada oo kuwaasiya waa in qof la helaayo oo shaahid caynkan ahoo wakaaladii soo qaaday oo isagoo sidan o nidankaagu hadduu lacag kuugu soo diro telefoonka ma aqbali lahayd baa dahaagu hadaa maxaa tan dadka ugu diidaysaaba war haddaad marna aqbalayso marna dee ha diidin nabiguba calayhi salaatu wasalaam umu xabiiba dee waa kii axmed unajaashi buu wakaashay sidaa darteed meherkiina sidii uu kaga bixiyey taa way iska banaantay baabul wakaala zawjkii inuu cid wakiisho idha adigu aqbal wala walaysa lilwaliy walaa lilwakiil weligii iyo wakiilkii midna ma heli karo an yuujiba nikaaxa linafsi inuu naftiisa u iijaadiyo ma kari karo weligii inantan ka welig ahaa naftiisiisuma gurin karo waa maxay macnaha noocani de waxaaba dhici karaa kan u weligaa inantan in gayaankiisii ay tahay maalan adeersii oo kale ay too cid ka xigta aanay jirin dee casabadeedii weyay dad ugu dhawaa markaa dee isaga laftiisii haddii haddaba uu doono inuu guursado ila shalayta waasaynu miiraaska markaynu dhamaynayna aynu soo marnay mid zawjna ah casabana ah oo dhinacna marka xaaskiisu dhimato zawjnimo wax ku dhexlaya baaqigiina casabanimo ku qaadanaya matalan adeertii oo kale ayuu doonay inuu guursado marka inuu idhaahdo maaha anunbaa isu camiraya oo dee isla markaa isu iijaabinayo isu isu qabuulinaya isla markaana ah meel ay ka soconaysa maha tani wixii la odhan jiray hebel oo isla markaana ah markan hore waxa uu yahay weli isla markaana waa zawj taasi ma jirta iyaduna waayahay wakiilka laftiisa isagana taasi kama suuroobayso oo macnaha wakiilkani waa ninkii la yidhi inanta guuri inanta guuri baa la yidhi adigaanu ku wakaalanay adaan mas-uul iga ah wakiil baad iga tahay fii taswiiji fulana heblaaye hebel oo aan mas-uul ka ahay wallaahi quleydaaba diyaar ahaabu kol haddaan inanta wilaayadaydii hayo dee maan aniguba isu dhameeyo oo qoraal unbu dee maaragtay qoraalkii sii socday iyo kii soo socdayba labadiiba isaga ayaa sameeyey maya taasi ma ansaxayso oo arkaantii middan oo kamidabaa meesha ka baxay arkaantii shanta ahayd mid kamidabaa ka baxay meesha waayahay waxa uu yihi walaysa lilwaliyi walaa lilwakiili an yuujiba nikaxa linafsi fain araada hadaba hadduu doono weliyuhaa inanta kii ka mas-uulka ahaa an yatazawajahaa inuu iyadii guursado kabni lcami waaba in adeerkeede fawad alcaqda caqdigii ha u bandhigo ila bni cami fii darajati mid isaga ay isku mustawa yihiin oo in adeerahoo kale fain fuqida in adeerkaa kalena hadii la waayo falqaadi qaadigu geysanaya markaa qaadigaasa u meherinaya isagiina ninda iska ajinabi u noqonaya walaysa liaxadin buuri tan uu kusii cadeeyey qofna xaq uma leh an yatawalla aliijaaba walqabuul labada daraf ee heshiiskaba inuu isagu ka waageerto fii nikaaxin waaxidin guur keliya inuu labadii dhinacba kasoo jeedo qofna uma suuroobayso ila aljadda ninkii awowga la yidhaahda dhaxalka aad ku taqaanay arrinkiisu yaabka lahaa kaasaa hawshan furin kara oo sidee ugu suuroobaysa fii taswiiji binti bni inanka inantiisa oo u guurinayo bibni bni inanka inankiisa laba u awoyey dee awowgii wuu isu guurin karaa taasuu heli karaa oo kan inantiisaa dhashay m kan inankiisaa dhalay inantanna waxa dhalay inankiisa isagu dee labadii awowuu yahay labadii caruur ahaana waa isu gayaan oo waa ilmaadeen hadduu doona awow labaadba ha u ahaado marka wuxuu leeyahay hebel hebel heblaayaan u guuriyo da isagu caqdiga labadiisii dhinac gacantu ku qaban karaa kaasi iska ansaxaysa fi taswiiji binti ibnihi inankiisu inanu dhalay ayaa muxuu ku xidhayaa oo ku lamaanaynaya bibni bni inankiisu inanu dhalay dee laba inanu oo uu dhalay isagu ayaa midina inan leeyahy midina wiil leeyahy markaa labadiiba dee dad waaweyn oo doonay inay isguursadaan awowgii arrinkan intuu u dooyeysto ayuu dabeetana fulin karaya hawshaa uma alwaliyu calaa qismayn weligu waa laba qaybood mujbirun wakayru mujbir mid wax dirqiyi kara iyo mid aan waxba dirqiyeyn falmujbiruka inanta dirqiyi karaa huwa alabu waljaddu khaasatan waa labadoodaas oo keliya cidda dirqiyayaana fi taswiiji lbikr faqad waa inanta shabada ah markay guurinayaan wakada sayid fii amatihi mutlaqan iyadoon laba kala qaadin bikray iyo fayiba midkii doonto ha ahaatee sayidku addoontiisa cidduu doono isaguna ku dirqiyi karaa waa macna almujbir haddaba aan kuba sharxeen ijbaarka macnihiisu waxa weeye ana lahu waxa uu xaq u leeyahay qofkan mas-uulka ahay awowga ama aabbu an yusawijahaa inantii inuu guuriyo min kuf-in mid u beegtoomo u guurinaya sharcinimo bikayri ridaa iyadoo markaa aan raalli ka ahayn wakayru lmujbir kanaan waxba dirqiyi karayna laa yusawiju ma guurinayo ilaa biridaaha wa idniha labadaba waa in la helaa intay ka raalli noqoto inay afka kaga dhawaaqdo markaa weligaa mujbirka ah waa aabbihii ama awowgii sababta macnaha ijbaarkan loogu saamaxay isaga waxa weeye aabbo ama awow shafaqada iyo naxariista uu inantan uhayo waa mid iska macruuf sidaa daraaddeed dee markuu hagaagsan yahay ee qof caadilowiya oo mutayaqiba oo saaxibu nadar ahoo dee wax walba fiirinaya cid gayaankeeda ah markuu inantii u helo dee inuu markaa meeleeyo waa mid meesha ku jira waaba laga yaaba dee iyadu inay markaa dee waxba garan laadahay oo dee qof saaqida ay eeganayso isaguna qof kufa u weegay markaa mustaqbalkeedii isaga ay ahaya iyadana shahawaad iyo rabitaano kalea laga yaaba inay wadaan markaa saasaa darteed baa loogu saama shuruuday dee laakiin leedahay shuruudahaas waxaa ka mid a qofkan inuu kof yahay meherkeeduna uu mehrulmithli yahay oo dee naqd albaled weliba wey xaalan uu yahay oo markaa inantii loogu shubayo shuruudahaas wey kafaa'adan waxaa ku baxaya kuma qasbi karo mid faasiqa oo aan ilaahay caabuday sababtoo ah dee waxa weeyaan kof baanu ahayn iyad hadday cafiifo taha kana uu faasiq yahay kuma dirqii karayo weligiiba kiishadiisa ha weynaato janaalo kastana ha ahaado ha ahaado ninkaas oo dee kafaa'adii un baa loo ictibaarinaya kafaa'adii adduun inuu leeyahy maaha baabalkafaana kolley wuu inoo soo socdaa haddii markaa walaalaheed iyo adeerkeed iyo kuwayaalaha uu yahay waa inay raalli noqotaa idanna ay bixisaa shuruudo ilaa adigu shicir ay ku yarsixi jireen oo afar shan shardiya ayay markaa u taxaan goortuu inantan dirqii karo shuruudaha dhowrkaa waynu soo sheegna waxaa kamid aha cadaawa inaanay jirin oo weliga iyo iyada wax cadaawadii aanay udhaxayn si cadaawaddaasi ay timaado dee uu laguma aaminayo famataa kaanat bikran markay inan tahay jaaza lilabi aw iljad labadaa waxa u banaan taswiijuha bikayri idniha in idankeeda la-aantii uu ku guuriyo wاlbikru hiy alati lam tuuda walaw khuliqat min gayri bikaara ta aan maaragtay loo tegin way bikaarada laakin yundabu waxaa la suneeyey isti'daanu lbaaliga inanta qaangaadhkaa inuu idha aabo hebel ma kuu guuriya waidnuha sukuut sida xadiidkuba sheegaya dee fasaxeeduna waa inay aamusto oo haddii ay aamusto xishoodkaa iskaga badano dee way iska idman tahay asukuutu fi macrad alxaajati ila albayaani bayaan meel loo baahan yahay in dee laga hadlo hadduu qofku iska aamuso macnaheedu waxa weeye bayaan ka wadaay wey waidnuha sukuut waama asayibu ti iyadu garoob tahay alcarmashi alcaaqilatu aan waalayna miyirka qabtay falaa yuzawijuha axadun qofnaba ma guurin karayo ilaa biidniha bacda albuluuq iyadoo weliba qaangaana inay idanna bixiso weye billafd ay ku dhawaaqdana sawaan waxaa isku mid a alabu waaljaddu wakayruhumaa intaa mid waliba wuxuu ku guurin karaa taasi inay hadasho xaalada waa islaan iyadu arrinkeedu dee ixaashkii iyo khajilaadii iyobaa soo yaryaraaday sidaa daraaddeed meeshay isku yaro garan weydo inay afka marada ka saarta lagama yaabo ee warkeeda aada bay u cadcadaysanaysaa garteeda xoog bay u akri sidaa daraaddeed xadiidka laftiisu dee tusta'mar iyo tusta'dan ayuu markaa mulaaxadadeeday leeday in midna amar laga qaato midna idan laga qaato markaa wax ay dee farqi ku kala leeyihiin carmasha iyo inanta oo halkanu oo carmashiina waxaa daruuri ah marka la guurinayo ama weligu mujbir ha ahaada ama kayru mujbire iyada lama ijbaari karo markaa kollayba waa inay iyadu idan bixisaa tan kale inanta ana hadday aamusto idan way bixisa intaasun bay farqi leeyihin laakin min xayu alwilaaya maya soomaalida waxaad ka maqlaysaa waxaa la yidhi dee carmashu iyada un baaba dee isguuriso oo kolkaa dabadeetana dee mabaanaan moodeynba inay weli iyo wax u baahan tahay oo marka islaan ama dumaalayaan ama mid hore caynkaasun bay iska odhanayaan wadaadun baa odhanaya un dee may wakaalato sidii ku cabdinaya dee wax weliyaba iyadoo ma baahna daawudu daahiri baa wax sheegay caynkaa jira oo qawlkaas ku tegay laakin dee wilaayada waa iska waa iskaga mid un labadoodaba waama qabla albuluuq intaanay qaan gaadhin carmashani falaa tuzawaju aslan marnaba lama guurin karo carmashani intaanay qaan gaadhin iyada marnaba lama guurin karayo sababtoo ah dee idankeedii baan ansaxayn oo waa ciyaal waa maxay carmashan ciyaal iyaba waa cajabe waa wax dee iska muxtamil ah iga suuroobeysaa qofku haddii uu dee intaanay inantu qaan gaadhinba haddii uu dee la dukuulo waa waxuu xaq u leeyahay oo dee uu iska heli karo oo aan loo diideynin aanu iska korsan karaa dee xaas yarna waa iskaga ahaan kartaa marka haddii intaanay qaan gaadhinba dee uu furo oo cid dambe la doono in loo guuriyo waxay noqon kartaa markaa in idan un laga qaado wain kaanat haddii ay tahay majnuunatan sagiiratan tuwaalan bay noqotay oo markaas yar waa sayibtii wey wain kaanat waa damiirku wuxuu noqonayaa mustatirka ahi asayib majnuunatan sagiira tu markaa yar weeyaan waalina leh zawajaha alabu aw iljad labadaa midkoodun baa guurin karaya aw amase kabiiratan tu weyn bay noqotay oo majnuuno weyn macnaha zawajaha alabu aw iljad aw ilxaakim saddexdaa midun baa guurin karaya laakin ilxaakim yuzawijuha lilxaaja qaadigu inantani markay guur u baahato ee la arka inay baahantaun baa la guurinaya waalabu waaljad labadanina carmashaa waalan waxay guurin karayaan yuzawijuha lilxaaja waalmaslaxa marka maslaxana ugu jirto iyaduna ay baahato waa intaas waxay macnaha ku kala duwan yihiin xaajada iyo maslaxada alxaaja ila nikaax waa la dareemay qof in meeshii ay nin ubaahan tahay baa la dareemay si kastaa lagu ogaado ama iyaba ha sheegta ama dhaktar ha sheega ama qaraa-in iyo astaamaa ka muuqdeene markaasoo kale waa xaaja jir marka waxaa guurin kara qaadiga iyo weliga iyo aabaha saddexdaba laakiin waxay dheeraad la sii yihiin aabaha iyo awoogu maslaxa haddii xaaja iyo maslaxa israacaan bay guurin karaan markaa maslaxaduna dee waxaa loo arkay in kaas markaa uu hayn karo oo qof dee dhaqaale ahaan iyo isagu imkaaniyaad u leh inuu yahay baa la arkay markaa maslaxaduna waa nooca waa arrin dheeraad oo laftii socod walaa yalzamu sayida sayidkii kuma waajibaysa taswiiju lamati walmukaatabati sayidka waxba waajib kumaha addoontiisu hadday tidhi ay guuri iyo mukaatabadu mukaatabaduna dee waa tan uu yihi adduun intaa leeg hadad la kalaydo xorbaad wain dalabata haba yidhaahdeenna guuri walaa yuzaawiju bu ihi haddaba ma guurin kara axadun min alwliyaa nin kamida dumarka xigtadoodu ma guurin karo almarata min gayri kufin cid aan kuf ahayn inanta in loo guuriyaa ma ansaxayso ilaa biridaahaa wa ridaa saa'iri alwliyaa iyadoo inay raali noqoto xigtada kale ee isaga ku xigaana ay raali noqdaan mooyaane marka macnaha xaqeedii bay ka tanaasushay garo xaqeedii way ka tanaasushay dee dadkan kalena raalli bay kala noqdeen markaasoo kale waa loo guurin karaa kufkana manaa kafaada siday warkayaan madhab way sheegi doonaan fain kaana hadduu yahay waliyuhaa alxaakima inanta kan ka mas-uulkiiba waaba ninka qaadigaada lam tuzawaj min gayri kufin aslan marnaba looma guurin karo qof aan kuf o ahayn qof kuf u ah unbuu kolkaa u guurin karaa laakiin kol hadduu qaadigii umada yahay aba ka raalli noqotee isagu marna uma guurin karo wain radiyat raalliba ha noqoto wain dacat haddii ay u yeedhato ilaa kayri kufin mid aan kuf ahayn bay tihi hala ii guuriyo lam yalzam ilwaliya taswiijuha inuu u guuriyaa waxba waajib kuma aha iska fiirsa halkaa mucadil dee lama odhanaya marka goortan la yidhi falaa tacduluhun waxa weeye markay dalbato kuf laakiin qof faasiq ahoo dee xadgudbaya oo dhaalima haddii uu qofkani yahay oo dee inaanu sii haynin la ogyahy narkaasoo kale wuu u diidaya sababtana uu cadaynaya qaadigiina dee waa qaadi islaam oo sharcigii la garanaya sadarkuu tusi doonaa markaasaa la isla qaadan doonaa iyadoo cafiifaabay faasiq dabar hortay joog buu leeyahay marka waa u diidi karaa waajibku maaha waa isa wax isaga banaanaan kara wey wain cayinat kuf-an hebelii guuri bay tii waa i kufta wacayana alwaliyu kufan isaguna wuxuu yihi kanaa ma ee haboon wacayana kuf-an hayrahu kaa ay cayintay mid aan hayn buu isaguna yihi kanaa haboon faman cayanahu lwaliyu wlaa kan uu weligu cayinaybaa haboon in kaana mujbiran hadduu aabba iyo awow yahay wailaa haddaanu labadaa mid ahayn faman cayanathu wlaa kanay cayintaybaa haboon mar walba